hogaamiyaha maamulka e c c khaatumo cabdiqaadir afardhi ayaa maanta deegaanada maamulkaasi ka daafray imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad oo sanadkii labaad ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka e c c khaatumo hogaamiye cabdiqaadir afardhi oo mikrofoonka qaatay ayaa warbaahinta la hadlay waa subaxii aad mustaqbalkiinna qalin far waaweyn leh ku qori lahaydeen aad qaadi lahaydeen mas-uuliyadda mustaqbalkiinna iyo tadegaanka maanta iyo wixii ka dambeeya waa subaxii aad u fadhiisanayseen imtixaankii aad ku qalin bedelanayseen ee aad kaga gudbayseen dugsiga hoose dhexe una gudbayseen dugsiyada sare waa subaxaadii aada u qiimo badan idinka agtiinna keliya kuma qiimo badna annagoo dhan waalid macallimiin maamul bahda waxbarashada iyo dhammaan reer ss khaatumo oo dhan baa subaxa kani wuxuu uga dhigan yahay subax farxadeed oo aannu jeclaysannay in aannu munaasabadda idinkala soo qayb gallo muhiimadda saaka idin sugaysaayi waa muhiimad taariikhiya weeyaan waxaa idin saaran mas-uuliyad guud iyo mid gaar ah intaba mas-uuliyad guud baa idin saaran imtixaankan la qaadayo habsami u socodkiisa hufnaantiisa iyo inuu inoogu soo dhammaado sida ugu wanaagsan mas-uuliyad baa idinka idinka saaran annagana naga saaran ta idinka idin saaran baana ka weyntana saaran annaga naftiinna mas-uuliyad gaara baa idinka saaran maanta qaabka aada uga gudubtaan ama ku martaan ama ku qaabishaan imtixaankan fasallada sideedaad waxa uu gogoldhig u yahay waxaa ka dambeeya fasalka sideedaad saad u ekaan doontaan